bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad jimco kasta kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijku waxau idinka imanayaa stuudiyaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijku toddobaadkan ku saabsan yahay qabsoomidda iyo u diyaargarowga doorashooyinka somalilan ee u suntan inay qabsoomaan saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadkan toddobaadkan aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa dhowr tallaabo oo muhiima qaaday ku tartamaya barnaamijkan waxaa igala qaybgelaya aadna aan ugu mahadnaqayaa musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaridka ah ee ucid islamarkaana musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xubin sare oo ka tirsan xisbiga talada haya kulmiye islamarkaana ah guddoomiyaha guddigii diyaarisay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye horena wasiir uga ahaa xukuumadda kulmiye sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah oo ka qaybgelaya guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi iyo ugu dambayn agaasimaha guud ee dalladda soonsaf xamse ibraahim cusmaan dhammaantiin aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa wakhtigiinna aadna siiseen su-aasha ugu horraysa ayaan doonayo in aan weydiiyo aan ku bilaabo guddoomiyaha xisbiga u cidinjina faysal cali waraabe sidee ayaad guddoomiye u aragtaa ilaa iyo hadda howlaha doorashooyinku sida ay u socdaan cadal waxa weeye horta waad mahadsan tahay waan ugu salaameysaa bahda v o da alxamdulilah rabbilcaalamiin dee horta maanta wax uun galgalanaba doorashadeeda insha allahu tacaala wataa lana siiyey shahaadadaha waxaan jecelnay inay waktiga qabtay bendilaha kale inay ku dhacdan doona insha allah wax noo harsan magaxweyn dee in ishabeentii iyo diyaargarowgii baa noo harsan marka waa ilahay baan ugu mahadnaqayna ilaahay subxaana wa tacaala waayo aad iyo aad baad mahadsantay guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan siaad u arkaysaan ilaa hadda howlaha doorashooyinka somalilan ee si ay u socdaan khadar xakule walaal aad baan ku salaamayaa adiga iyo warbaahinta v o edaba dhammaan aad baan idii salaamaya runtii waan ku xaqiijinaya si fiican bay u socotaa oo shaqadii commissionka iyo hawlihii waa oo la dhamaystiray waktigii ku habboonaa iyo shaqadii ku habbooneedna ilaa hadda way wadaan hawshaasina si qurux badan bay ilaa hadda u socotaa oo khilaafyadii yarnaa ee mxuu ahaa guuda isha iyo nidaamkii wixii waa lasoo xaliyey dhaqdhaqaaqii kale waa la bilaabay muxuu ahaa goobaha sooigitaanka wixii abuhaqaasi si fiican bay u socotaa wa hagaag waad mahadsantahay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ilaa imka see wax u socdaan baseed u aragtaa mudaayaca kulle arrinta doorashadu imika waxay maraysaa meel fiican ama heer fiican bay maraysaa waxay ka warqabteen in commissionku ay bixiyeen shahaadadihii musharaxiinta markaa taasi waxaa soo afjabtay mugdi kasta oo ku jiray doorashadu ma dhacaysaa mise ma dhacayso marka commissionka waxay kaloo caddeeyeen wax qabiyo ah oo doorashada ka qabiyi inaana jirin waxaa ugu dambeeyey sidaan ka warhayno waraaqii lagu codeynayey oo iyaduna ay dalbeen waxaana filaynaa inay yimaadaan bisha dhammaadkeeda sida la sheegay ina kambeni weyn oo ingiriis caana baa soo daabacaya waraaqahaas wixii kale gudaha ka jiray ama tababar hadday tahay ama day shaqaalo qaadanayeen waxaasi waa dhamaystiran yihiin axadda iyo isniintiina waxay u kala baxeen gobollada si ay usoo sameeyaan qiimeyntii ugu dambeysay security-ga doorashada waxay kaloo soo soo diyaarinayaan dhammaan goobihii sanaaduuqda la dhigi lahaa taasi waxayna tusaysaa inaynu kusiqayno maalinba maalinta ka dambeysa doorashadii waxaanay sameeyeen jadwal jadwalkuna waxay dhahen sidaan ugu talagalnay buu socdaa cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi sirkaasiloo ka tirsan xusbiga talada haya kulmiye islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga iyagu diyaarinayay barnaamijka siyaasadeedka xisbiga kulmiye islamarkaana hore u ahaa wasiirka isgaarsiinta ee somalilan siaad u aragtaa xisbi ahaan idinku ilaa hadda si ay howlaha doorashooyinka somalilan u socdaan weli khadar waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o daba waan idin mahadnaqay noogaa xisbiga kulmiye xisbilxaakimka somalilana haddaan ka hadlo aragtida iyada la xidhiidha u diyaargarowga arrimaha doorashooyinka halka ay marayaan waxaan u aragnaa in guddiga doorashooyinku iyadoo ay tahay awoodooda marka la eego xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number koob iyo sagaashan laba kun saddex iyo labaatan in ay si fiican wadaan iyagoo fuliyey dhammaan qoshihii ay ugu talagaleen in loogu diyaargaroobo doorashooyinka oo intii horena ay maaragtay dhammaystireen inta hadhayna ay si fiican wadaan marka halkan waxaan ka bogaadinaynaa anagoo xisbiga kulmiyaa dadaalka iyo maaragtay shaqooyinka ay gacanta ku hayaan guddiga doorashooyinka qaran taas weliba anaan ka mid ahay xubnaha guddi howleedka la shaqeeya guddiga doorashooyin qaranka ee xisbiga kulmiyo mataliya marka aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa waa hagaag n waxaan doonayaa inaan eh, soo dhoweeyo agaasimaha guud ee ee sonsof xamse ibraahim cusmaan bahalka wax marayaan xamse ka waran aad baad u mahadsan tahay eh, khadar eh, walaal eh, sidaad ka warqabto dalladda sunsuf waxay ka shaqaysaa eh, taageeridda iyo horumarinta dimuqraadiyadda dalkan eh, waana dalladii guuda ururada aan dowliga ahayn ee somalilan waxaanu wada shaqayn dhow la leenahay eh, komishinka doorashooyinka qaranka xusbiyada iyo dhammaan eh, saamileyda siyaasadda ee somalilan eh, doorashadu ilaa bilowgeedii ee dalladda iyo iyo guud ahaan ururada bulshada reer somalilan si ballaadhan bay ayay ugu lug lahaayeen sidii ay ay uga madhidhalin lahaayeen doorasho dalkan ay ka qabsoonto laga soo bilaabo odayaashii dhaqanka ilaa xib- ee, bedelkii xeerka oo aanu ka qayb qaadano guddida la shaqeynaya guddida baarlamaanka xeerka xeerka bedelaysay iyo ilaa imikoo ay doorashadii u muuqato in dalkii doorasho u dhaqaaqay oo ist- ee, tallaabadii ugu dambeysay ee maalintii dhoweytoole musharaxiinta lagu guddoonsiiyey in in cadaymihii amba shahaadooyinkii ay musharaxnimadoodu waxay muujinaysaa in hawsha doorashadu ay u muuqata iminka dad badan oo shaki badan oo jiray kadib in maanta ay u muuqato in dalkii doorasho uu dhaqaaqay waxaanu sugaynaa uun dhowaan in la fasaxo eh, wacyigelintii oo ay ololihii toos u bilaabmo sidaad u muuqatana ololuhu si si dadban ilaa imikaba u socdaa siday annaga nala tahay eh, urur bulsho ahaan waa hagaag waad mahadsantahay musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi n cabdiraxmaan ciro marar badan n commissionka xataa waydin kala hadleen ee kulankiinii ugu dambeeyey arrintaa in hadallo kicina ama dadweynaha kala fogeynaya siyaasiyiintu ay isticmaalaan arrintaasi eh, seydin ku muuqataa anigu marar badan baa la dardaarmay xisbigan adayga u ahay waxaa ku yidhi caydada waa inaga mamnuuc ciddii caytantaana caydaa naguma matisho laakiin dhinaca kale xisbiga kulmiya iyagoon u kala hadhin guddoomiyahoodii guddoomiye ku-xigeenadoodii afhayeenadoodii wasiiradoodii waxaa qure ay aflagaada yacay ayay u bateen sidaa daraaddeed anigu maalin waxaan ku yidhi saddex bilooda labada bilooda hadhay liisankii cayda waynu siinaynaa kulmiye si isaga caytamo
marka adigu taageerayaashaada iyo madaxda xusbiga waxaad een, waxa weeye inaan een, hadalla dadka kala kaxaynaya ama een, xumaan keeni kara aa horena waa dhibka kadan ugu celinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani inagu caytanku waa inaga mamnuuc Ee, ciddii caytantaana inagu caydaa inaguma matisho kulmigii hadduu caytamo oo dib u joojin waayo waxaynu u fasaxnay inuu iska caytamo
waa hagaag marka waxaan doonayaa inaan weydiiyo injineer faysal cali waraabe n marar badan barnaamijyada siyaasadda ee baahiyaha bulshada ka turjumaya n lama soo bandhigo marka n arrintaasi maanay muhiim u ahayn in dadku ku tartamaan oo asxaabtu ay bandhigaan eh, barnaamijyo siyaasadeed
haawadeer waxa weeye infaag waxaan ugu bilaabnay eh, ilaa laba boq- laba kun iyo tobankii waxaan ugu bilaabnay waxaan hore u jiri jirin Eh, dee asxaabta waan ahaan jiray ragga asxaabta a- bilaabaan ahaa anagu dee xusbi ahaan baan dadka shacbiga reer somalilan aan u weydiisan jirnay eh, magaranaysa eh, taageero anagoo issues ka hadlina dhaqaalaha ka hadlina tacliinta ka hadlina biyaha ka hadlina laba kun iyo tobankii nagu bilaabay dee reere leh ena siiya reer hebelo doorashada oo niman culamada sitaa oo wax aan ku- aan garanayn wax la kala macaashiyo ayaa horta waxaa nagu soo tuuray tii caaday noo noqotay formula two thousand tenkii insha allahu tacaala iyana sharci baan kasoo saari doonaa insha allahu tacaala waa inuu caaqilku uu ku eekaadaa wixiisi dhaqankiisi ahaa waa in laga soo saaraa sharci wixii caaqilkii ayo cidii kasta wixii incitement ah ee dadka kici kacana iska hor imana kugelayaan in la- sharci laga soo saara ayaanu keeni doonaa idan waa- waa- waanu ka faa'iidsan doonaa waxay qaladaadaan soo sameynay iyo short comrieskan ku aragnay distoorkeegaba wuxuu dhan waa insha allah waan fix galeen doonaa leena ayaanu sameyn doonaa watay tan hadda taagan haddaynu eegno diyaar ma u tihiin faysal ahaan baan kugu bilaabay in arrintaasi ololaha iyo doorashada soo socota luuqad barnaamijyo siyaasadeed lagu tartamayo lagu dhiirigeliyo oo bulshada laga daayo arrimaha la xidhiidha qabaliga
dhibaato kalena hayse waxa weeye shacbiga weligii muu aragdi dowlad wuxuu qabata dowlad wuxuu qabata ilaa lixdankii dowlad maanu arag may arag marka qofku markuu dowlad arko uu misgareeyo wixii dowladdu siin jirtay tacliintii ma hayno biyihii ma hayno ayay dadku yidhahaan wixii u baahdaan marka dadku may oqoonin laakiin hadda waxaa kacay generation new generation baa kacay boqolkiiba sideetan dhalinyar cusub oo wax baratay marka dadka waxaa maanta lagu kala baxaya insha allahu tacaala waa issueska taagan issueska taagan ee dhaqaale leh ee difaac qaran leh ayaa lagu kala baxaya waxaanu dadka ku goobaabina mar kastaba wata maalinta dhulta sheegi jiray horta marka hore dadku rumaysna ilaahay subxaana watacaala qofkii soo baxaya ay xagga rabbi ka qoran tahay taa marka la ogaato talabaad waxa weeye kolley dee nin musharaxi afxumo keeni maayo uma aflagaadeyn doona dadku shacabka doonayo laakiin dadka ka aflagaadeynaya waa nimanka culammadaha sita kuwaasna waxaan jecel lahaa waata maanta uta sheegee inay dee nimanka ay taageersan yihiin inay dee tallaabo ka qaadaan taas baan ku adkeynaa dhawaana waxaan kala qoranaa code for conductkii ayaan kala qoran haddana waan isku imanayo insha allahu tacala waxyaalahan doonayno inaan address garayno haddaa la yidhaha dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xusbiga kulmiya hadallada marar badan asxaabta siyaasadda iyo siyaasiyiinta somalilan ba lagu eedeeyo inay hadallo aan wanaagsaneyn oo siyaas kala qaybinaya bulshada u adeegsataan doorashooyinka arrintaasi barnaamij siyaasiya oo bulshada la wadaago uu soo bandhigo doorashooyinka weli khadar horta xisbiga kulmiye waa xisbiga ee galay saddex doorasho madaxweyne hore iminkana kan ama doorashadan afraad noo diyaara afarta doorashee madaxweyneba xisbiga kulmiya wuxuu diyaariyey afar barnaamij oo kala ah labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo toddobiyo tobankii iyo imika waan diyaarinay labadii kun iyo afar iyo labaatankii anigoo ah guddoomiyaha guddigii diyaarisay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ee laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan waxaan halkan caddaynayaa in xisbigu mar walba oo la gelayo doorasho madaxtooye oo awoodda saaro inuu u bandhigo ummadda qorshaha uu ku maamulayo muddaxileedka loo dooranayo markaa barnaamij siyaasadeedka xisbiga ee laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal labaatan wuxuu ka kooban yahay lix tiir waanan waxaanan shaacinay bishan sagaalaad labiyo tobankeedii oo run ahaantii aan doonayo halka ka caddeeyada laftigeeda in barnaamij siyaasadeedkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii isagana aanu shaacinay labiyo tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo toddobiyo tobanka markaa xisbi kulmiye waa xisbi mar walba awoodda saara inuu la wadaago siyaasad cad uu la wadaago barnaamij siyaasadeed waxa weye cad oo lagula xisaabtamo waa xisbi keliya haddaad tixraac samayso aad barnaamijyadiisii hore aad waxa weye arki karto halka xisbiyada qaar aanad arki karayn waxay muddooyinkii hore ummadda ay ugu soo bandhigeen marka taa waxaad malayn cidda nagu eegadanaysa inaanaan awoodda saarin barnaamij siyaasadeed arrimo kale aan awoodda saarnay inaanay aada ugu dhegan iminkana waxaan halkan ugu baaqaynaa bulshada annagoo buugga kula wadaagnay isagoo daawacan iyo isagoo soft iyoonu dhignay bejajka iyo baraha bulshada iyo dhammaan waxa weye wasaadiyadu xisbigu leeyahay inay dhugtaan oo eegaan oo waxa weeye barnaamijka ay waxa weye si fiican ay uga ay uga baaraandegaan waxaan doonaya halkan ka caddeeyo in barnaamij siyaasadeedkii hore xisbiga laba kun toddobiyo toban laba kun labayo labaatan ballanqaadyadii ku qornaa aanu fulinay boqolkiiba afar iyo sagaashan markaad eegtid waxqabadkii xukuumadda xisbiga kulmiye muddaxileedkiisii labaad oo run ahaantii aanu muddo dheer ururinaynay waxqabadkiisa taana aan diyaar u nahay cid kastoo doonaysa inay wax naga weydiisa inaanu maaragtay aanu u caddayno marka run ahaantii waxaan dadka halkan ugu sheegaynaa inaanu idinla soo wadaagnay barnaamij siyaasadeed ku dhisan baahiyaha dalka ku dhisan khibradda maamul ee xisbiga kulmiye laba muddaxileed uu dalku soo maamulayay isla markaana aanu ku fadhiisanay aragtida madaxweynaha ee ummadda wax loogu qabanaya hadday noqoto arrimaha iyo adeegyada bulshada hadday noqoto horumarinta dhaqaalaha hadday noqoto adkeynta amniga iyo xasilnoonida dalka hadday noqoto arrimaha bulsh arrimaha dibadda iyo in ajendaha ugu weyn ee somalilan leedahay markay noqoto arrimaha dibadda oo ah in aqoonsi la raadiyo iyo mid la xidhiidha horumarinta dowladnimada iyo isbeddelka cimilada
xagga barnaamijyada siyaasadda ururada xisbiyada siyaasadda marka laga hadlayana inaad samaysaan barnaamij siyaasadeed musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isla su-aasha la xidhiidha arinta barnaamij siyaasadeed xisbiga wadani arintaasi miyaanay muhiim ahayn in xisbiyada ku tartamaan baayaha bulshadu ay qabaan
ana waxaan isleenahay maadaama aanu dareenka dadka ee isbedel doonka ka turjumayno waxay noogu muuqatay inaanu hore ugu soo bandhigno barnaamijkaiyo siyaasiga waanaan usoo bandhignay waxaanu nahay xisbigii ugu horreeyey ama ururkii ugu horreeyey ee soo bandhigay barnaamijkiisa wat marka waxaan doonayaa inaan fursad siiyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo tima loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan inkastoo ay ururada siyaasaddu hadda dee cusub yihiin oo hadda tartankii ugu horreeyay ay ku jiraan ay noqonayso marar badan siyaasiyiinta arrintaa waa lagu eedeeyaa ururada iyo xisbiyada siyaasaddaba idinku markaa urur shacab ahaan arrintaas sideed u arkaysaan soo dhaawaca siyaasiyiinta hadallada qalafsane ka soo baxaya bulshada ma kala fogeynayaan oo dhaawac kuma aha doorashooyinkii somalilan
khadar su-aasha ah in xisbiyadu ay muxuu ahaa ay qabyaalad ku oloreynayaan oo dimuqraadiyaddii iyo nidaamkii ay alaxaq jibinayaan horta oo waa run arrintaasi sababtoo ah xaddiqarmeedkii ummadda reer somalilan ku heshiisay waa laga soo gudbay dastuur baa la sameeyey dastuurku waxay ahayd in waktigaa lagu dhaqmo dimuqracy oo xisbiyadu iyo ururadu waxay shacabka ka iibinayaan ee wanaagsan iyo waxay wax ka bedelayaan nolosha shacabka iyo arrimaha dibadda iyo everything waxay qabanayaan ummadda inay usoo bandhigaan in ummadda la walaaleeyo oo aan ummadda kooxo iyo qabiil loo qaybin oo wax sharci ah waana waxyaabaha aynu samaysanay dowladnimada oo dowladnimadu waa shacabkay midaynaysaa laakiin ma kala qaybiso waana run oo way muuqataa oo in dee maanta warbaahinta iyo tvda xisbiyada iyo ururaduba qaar ka mid ihi inay yidhaahdaan reer hebel baa nagu soo biiray arrintaasi waa arrin lafjab ku ah dimuqraadiyadda runtiina sharci darro ah oo ay ahayd in xeerarka anshaxa lagu daro marka waxaan waanay ku jiraan runtii xeerka commissionka inay dabaqaan baa muhiima oo xanaf bay keenaysa waxaasi reer baa nagu soo biiray reer belkalaa ku biiraya dagaalay ay sababtaa marka taasi waa mid khalad ah runtiina u baahan in la saxo annaga ka urur ahaan arrintaasi arrin aanu samayno amba aan ku dhacno amba aanu odhan karno afkay kasoo bixi karta maaha shacabka reer somaliland o dhan baan cod ka doonaynaa qof kastoo muwaadin aan cod ka doonaynaa qof kastoo nagu soo biira waa qof reer somalilandna qof reer hebela maaha shacabka in la walaaleeyo oo aan reereer loo kala saarin koox koox waayo dan baynu wada leenahay oo qorshaynu wada leenahay ummad baynu nahay qof ah oo shaksiya oo dan wada leh in la reereeyaa siyaasadda waa dembi waana waxyaabaha maanta somaliland caqabada weyn ku ah siyaasaddana jahwareeriyey shacabka reer somalilandna muxuuha kala qaybinaya arrintaas waanu kasoo horjeednaa anaga kurur ahaan dhaqanna uma lihiin oo weligii naga soo bixin nagamay soo bixin meella kamaanaan odhan reerna naguma soo biirin lakiin shacabka reer somaliland baanu codka codsanaa waa waxyaabaha aanu isbedelka khadarow anagu aanu wadno ay ka mid tahay siyaasadda waxaan usoo galayna waxa weeye in habka noocaasa laga saaro meesha dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan habsami u socodka doorashooyinka somalilan ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada ee u qoondaysan inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan waa hagaaga aad iyo aad baad mahadsan tahay markan waxaanu aan doonayaa inaan fursad siino bulshada rayidka ah gaar ahaana dalladda jirayaasha aan dawliga ahayn ee somalilan ee sonsof loo soo gaabiyo agaasimaha guud ee dalada sonsof xamse ibrahim cusmaan waktigaaga aad baan kaaga mahad celinaya doorashada laftigeeda marka lasoo qaado maalintii dhawedna musharaxiinta saddexda musharax madaxweyne way ka hadleen in hadallada turxaanta ama dadka kala fogeynaya laga fogaado taageerayaasha ay xakameeyaan doorashadu markaa isay nabadgelyo ugu dhacdo idinku dalad sonsof ahaan muxuu yahay doorkiina la xidhiidha in bulshada hadallada siyaasiyiintu isdhaafsanayaan iyo diyaargarowga doorashadu aanu cunfi keenine ay noqoto mid taxadir leh
doorka ururada bulshada ee reer somalilan inay hogaaminayso dalada guud ee sonsof waxay tahay inay dhacdo doorasho nabdoon oo ay dhammaan bulshada reer somalilan si nabdoon uga qayb qaataan islamarkaana lagu qanco natiijada kasoo baxda si taa loo sameeyo sonsof waxay samaysaa korjoogteynta iyo iyo goobjoogayaasha madaxa bannaan oo ay dhammaan geyso goobaha codbixintu ay ka dhacayso waxaanan soo saarnaa warbixin aanu kaga hadlayno cadaaladda iyo dahfurnaanta doorashooyinka annaga waxay roolka iyagu yahay un sidii ay somalilan uga dhici lahayd doorasho nabdoon bulshada reer somalilanna tafaraaruqa iyo kelitegitaanka aada looga ilaalin lahaa waxa holkudhaga iyagu yahay waxaynu ku midaysanahay baa ka badan waxaynu ku kala duwannahay doorashaduna waa nidaam procedure ay somalilan qaadatay maaha kala tegid kii helaa ee ku guulaystaaba waa waa waa waa madaxweynihii somalilan markaa sonsuf waxay ka shaqayn doontaa doorashadan soo socota sidii qaab nabdoon oo daahfurnaana islamarkaana isku xisaabtankeedu uu kor u sarreeyo maadaama ognay doorashadan uu yara xasaasi tahay oo tahay doorasho ku cusub dalka waxaanu ku dadaalaynaa ayaanu ka shaqayn doonaa insha allah anagoo garab anagoo garabsanayna saamiileyda siyaasadda ee qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xusbiyada qaranka iyo commissionkaba inay qabsoonto doorasho aada u qurux badan oo nabdoon si guud haddaad u tilmaamtid ba maxay uga dhigan tahay doorashadani madaxweyne iyo tii uradii
doorashadanu aad bay muhiim ugu tahay somalilan waxaad moodaa in dibudhicii doorashada inugu yimid ee labadii sane ugu dambeeyey inuu dibudhac badan dalka uu ku keenay nidaamka dimuqraadiyadeentanu qaadanina waxay noo samaysay dastuurkeenu dhigaya in shan sano oo kastaba madaxweyne cusub aynu aynu aynu dooranno waxaanad moodaaba bulshadeenni guud ahaan inay doorashadu u saamaysay dhaqaalihii bay naga saamaysay nabadgelyadii bay naga saamaysay dhammaan qaybihii kale kala duwanaaya bulshada ayay saamaysay marka doorashadu muhiim ayay inoo tahay laakiin annaga urur bulsho ahaan waxaanu aada u yara tabaynaa inaan doorashada qaabka loogu ololaynayo inuu noqdo qaab ka turjumayo horumarinta bulshada siyaasado lasoo bandhigayo waxbarashada caafimaadka dimuquraadiyadda iyo iyo sidii dalkan ictiraaf uu heli lahaa in inta badan xusbiyadu ay ku tartamaan waxaanan aada uga soo horjeednaa in nidaamka qabiiliga oo aada u badan imika imika ururadu inay ku tartamayaan inay ku tartamaan waxaan rajeynaynaa wacyigelin badan iyo doodo badan aanu ka qaban doono inta imika doorashada inoo inooga dhiman doorashadu waa muhiim bay u tahay somalilan laakiin waxaa shuruuda in doorashada loo tartamo qaar hufan oo ku salaysan in sidii loo loo baahay tiri lahaa baahayaha baahsan ee dalka reer somalilan ka jira
gudoomiye faysal cali waraabe toddobaadkan waxaad soo qaadateen shahaadadii musharaxnimo oo guddiga doorashooyinka ay guddoonsiyeen arrintaasi maxay dadka danaynaya doorashooyinka maxay uga dhigan tahay tallaabadaasi
walaahi waxa wanaagsan weeye alxamdulilah rabb alcaalamiin bis saddex iyo tobankii bishii february sanadkan ayaa markii aan kasoo noqday xaramka aan madaxweyneha la kulmay saddex sano aanan la kulmin markaasuu sheegay inuu doorashadii ogolyahay qabanayo hadaa layidhaha waktigeydii ama ilaa maalinta waa rumaysnaa inay dhacayso dad badanna waxay lahaayeen to ma suurtagelaysaa laakiin anugan qofka afkiisa la xukmay ugiisa lama xukumo waan ogaa arrintaasi waxay noo keentay arrin dadka isku soo dhoweysa arrintaas waa arrintii doorashada dib u dhacaysa oon jecelna insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya inaanu sida maraykanka oo kale aanu waqti u qabno nidhaha bisha heblaay sanadka shantii sanaba waqtigaasay dhacaysaa sharcina ka samayno hadday dhici weyda dowladda markaa fadhida maxaa laga yeelaya review aan ku sameyno insha allahu taala dastoorka iyaga marka arrintaasi quluubteedii kala tagtay waxaa layihi cudurka waxaa la daweeyaa cudurka symptomskiisa lama daweeyo cudurkii ama somaliland kala kaxaysay shacbigeeda dib u dhaca doorashay aheed markaa maalintaas farxad weyn suuqii marketkii somaliland cirkuu maray markaa cirka ayuu maray maalintaas dhulkiibaa la kala iibsaday dadkaba aaminay oo arkay inay nabad dhacayso doorashay mau dhacayso haddaan marka ilahay baan u mahadnaqina cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciirom sharaxa jegada madaxweynaha xisbiga wadani safar baad ku jirtaan hogaanka sare ee xusbiga wadani adiga gudoomiyaha marka safarkan ujeedadiisu maxay tahay marka ilaa halkee baa laga yaabaa inuu safarkiinu gobolada somaliland saameeyo halkee halkeed noo sheegi kartaa weli xilligii kambeynka ama ololaha rasmiga ee doorashada madaxtooyada iyo tawarada iyo xisbiyada weli lama lama filan lama bilaabin kaasi wuxuu inta badan wuxuu bilaabmaa bil ka hor doorashada laakiin iminka maadaama doorashadii ay caddahay inay dhacayso waan ugu baxaynaa deegaanadii dhammaan jamhuuriyadda somalilan logiicado ilaa baran haddii ilaahay ka dhigo sidii aanu shacbiga ugu wargelin lahayn inay doorashada u diyaargaroobaan si nabada ka codeeyaan marka arrintaas baan u baxaynaa haddii aan la idhahdo waxaanu dareemeynaa runtii dadku inay u bislaadeen in isbedel yimaado dareenka shacbiga galbeed iyo bariba sidaanu ka warhayno iminkana aanu soo xaqiijin doono waxay jecel yihiin in isbedel siyaasi dalkan ka dhaco waatay n cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro aad baad mahadsantay waatay n doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi n xisbiga kulmiye n musharaxa madaxweynaha n xisbiga kulmiye ana madaxweynaha hadda talada haya waxaa n uu ka mid ahaa musharaxiintii soo qaatay shahaadada musharaxnimo toddobaadkan marka sideed waa maxay uga dhigan tahay bulshada somalilan iyo daneeyaasha doorashooyinka
toddobaadkan horaantiisii oo maalintii sabtidii la guddoonsiiyey saddexda murashax ee u tartamaya adshagada madaxweynenimo ee somalilan shahaadada murashaxnimada tallaabadaas waxay uga dhigan tahay cid kastooo danaynaysa in doorashadii ay sidii loogu talagalay u socoto guddiga doorashooyinkuna xeerka guud ee doorashooyin qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha qodobkiisa toddobiyo tobnaad ayaa sheegaya awoodaha ay leeyihiin oo ah in ay dejiyaan mar walba wixii looga baahan yahay markaa doorashooyinka marka tallaabadaasi tallaabo weyn bay ahayd sida ay cid waliba kala socotayna saddexda murashax oo madaxweynuhu ku jira waxay soo qaateen waxa weeye shahaadadoodii murashaxnimada oo wixii maalintaa ka dambeysay sharci ahaan saddexda murashax ee u tartamaya ee saddexda xisbi qaran ka socda waxa ay sharci ahaan u diyaar yihiin inay ka qayb galaan doorashooyinka marka waxay uga dhigan tahay saamileeda siyaasadda iyo dadka daneeya doorashooyinka in qorshaha doorashooyinka loogu diyaargaroobayo aan meel fiican marayaan annaguna xisbi ahaan aanu aada iyo aada usoo dhaweynay oo aan ku ixtiraamayno guddiga doorashooyin qaranka shaqada hayaan iyo madax banaanidooda
aan kusoo dhaweeyo injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga waxaan kusoo dhawaana arrinta la xidhiidha guddiga doorashooyinka iminka sahan bay ku maqan yihiin bariya galbeedba way u baxeen dhowrkii maalmood ina dhaafay shaqadaasi ku jireen arrintaa laftigeedu tallaabo kaloo hore loo qaado dhinacii doorashada abay dad badani saadaalinayaan maxaa kaaga soo baxay arrinta maxay tallaabadaasi uga dhigantay geedi socodka doorashada aad iyo aad buu bahansan yahay waxay tutusaa inaan macluumaad ka soo dhow macluumaad ka dambe sidaynu macluumaad ka dambeysa inu qabriga ugu dhowaanayno inay maalin doorashadii aan ku dhowaanayna ay muujinaysaa ilahay waxaan ka barnay subxaana wa tacaala in ilaahay doorasho nabadgelya ku dhacdo kow nabadgelya ka dhacda feer aan noqoto mid la korkarsoon yahay xolo xalaala waxaanan jecelnay de reer somalilandna ilaa two thousand twogii waanu sameynay doorashooyin madka mar kastaba resultka waanu natiijada waanu ogolaanaa dhaqankaas waanu ku dhaqmi doonaa insha allahu tacaala courseconductkana waanu ku qori doonaa insha allah hadalkaaga imika waxaan la xidhiidhinayaa madaxweynuhu shalay maru hadlaya wuxuu sheegay in doorashada somalilan ujeedada laga raba ay ka mid tahay inay magaca somalilan siyaasiyan iyo qaran ahaanba kor u qaato inay dib inoo celin taa laftigeeda haddaad dul taagto maxay ka dhigantay wallahi aad iyo aad ba u fiicantay markaan labada doorasho isdul saarnay weliba magaranasay aanu mucaaradkuna aanu qaybsanay magaranasay gujeer guddoonka aanu qaadanay aad iyo aad baa adduunku noo soo dhoweeyey laakiin markii dib u dhacday doorashadu sadbaag baa nagu yimi wixii aan dhaqanka noo ahaa ilaanku caana baalnay ayaa lanaga waayey oo damage gaadhay waxyaala gaadhay marka wadamo badanoo waxna tari jiray dibbay isku taageen hase haatee taas imanka waxay noo furi doontaa inaynu dadkii la xidhiidhno wadamii waxna siin jiray ilaahay noo saqri jiray inay noo furmaan baan ka rajeynayaa horumarna halkaan ka bilawnay iyo nabadgelyo aan ka bilowna insha allah waa tahay faysal waay aad iyo aad baad mahadsan tahay faysal cali xuseen faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid marka waxaan doonayaa inaan u wareego amaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano idinku urur siyaasadeed ahaan siaad u arkaysaan
hadda waa run oo komishinkii waxay u baxeen iyo tasif oraskii ururadu iyo xisbiyadu waxay u baxeen goobahii bay soo kormeerayeen arrintaas macnaheed waxa weeye in goobihii sanaaduuqda la dhigi lahaa amba eriyooyinkii in lasoo kormeero oo area kasta inay inay inay inay ku habboon tahay meel saduuqa la dhigo iyo meelo leexsan oo qofka ku codeeyo iyo nidaamkaa loo baahan yahay in in in lasoo kormeero goobihii si loo diyaariyo agabyadii iyo goobihii la dhigay wixii la dhigayay agabyadii oo diyaarsano kulley commissionka yaalla marka goobahaas marka lasoo dhammaystiro waxa weeyaan shaqadii in ay goobihii doorashadii baa diyaar marka waxaa la geynayaa un agabkii unbaa la geynayaa iyo tababaradii unbaa hadhay laakiin goobtii doorasho iyo goobihii doorasho waa lasoo wada kormeeray waana lasoo calaamadiyey waanay ka suntan yihiin bay noqonaysaa oo waa laisla soo eegay commission ahaan iyo taxforce ahaanba marka waa arrin aada muhiim oo shaqadii intii badneed diyaargarowgii muujinaysaa taasina wata oo waxaa inta badan muxuu ahaa jidaynaya xeer number ninety one ayaa jidaynaya goobaha iyo agabka waxa ee commission diyaarada doorashada
waa tahay aad baad mahadsan tahay waa tahay aad baad mahadsan tahay agaasimaha guud ee sonsof xamse ibraahim cusmaan waa maxay fariinta dallad ahaan idinku aada u gudbinaysaan guud ahaan shacabka somalilan la xidhiidha arrinta doorashada guddigii doorashooyinku gobollada ay u kala baxeen si ay goobihii codaynta ama codbixinta ay usoo daraaseeyaan oo xogii ugu dambeeyey guddidan la shaqayso ee xisbiyada iyo saamilada siyaasaduna way la socdaan safarada ay gobollada galbeedka iyo barigaba u baxeen marka taa lafteedu maxay ka dhigan tahay arrintaasi arrintaasi waxay ka dhigan tahay waa arrin inta badan la sameeyo doorashooyinka oo waa mararka ugu dambeeya waxaa lasoo sameeyaa goobaha muhiimka amba hotspotska meelaha loloo yaqaano halkee ku haboon in sanduuqa la dhigo halkee xasaasiya laga baqanaya inay mushkilad ahay ka timaado waa security assessment amba pre-election assessment inta badan la sameeyo waa waana waana waana qeybihii ugu dambeeyey diyaargarowga doorashooyinka komishinku waxaan aad ugu ammaanayaa in hawsha ay aad u dedejiyeen ooy u muuqata inay aad uga go-an tahay inay ka midho dhaliyaan in dalkan doorasho xor iyo xalaala ay ka qabtaan waana waana arrin muhiim u ah somalilan oo dhan qaybtan imika markay kasoo noqdaan waxa keliyan sugaynaa waxa weeyaan in wacyigelintana kor loo qaado islamarkaana ay mudeeyaan oilimka waxaa la mudeynay xilliga ololuhu uu bilaami lahaa dhammaan dhacdooyinka kale muhiimka oo dhan way way mudeeyeen taana waxaan rajaynaya inay dhowaan ay soo saaraan waxaan rajaynaynaa commissionku inuu shaqo aad aad u qurux badan uu ka qabtay ilaa imika howlaha uu ka qabtay ee ku saabsan doorashooyinka somalilan
shacbiga somalilan waxaan ujeedinayaa uun inaanay qabyaalada waxba ku dooraan ee ciddii ka turjumaysa baahiyahooda hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay waxbarashada hadday tahay ballamaha sida uga baxayaan hadday tahay midnimada iyo shacbiga sida loo midaynayo hadday tahay siyaasadda arrimaha dibadda soo nooleynayo ictiraaf keeni kara inay ku doortaan barnaamijkooda xisbiyada ayaan ayaan ku boorinaya waxaan ohan lahaa midnimadiina ilaashada laba nabadda ilaashada haddii nabad la waayo doorasha iman mayso horumarna iman maayo saddex wax alla wixii halaga fogaado wax kasta oo ummadda kala fogeynaya hadday hadal tahay iyo hadday ficil tahay mudnaanta koowaad waxaa leh in shacbiga la mideeyo iyo iyo difaaca qarannimadiisa iyo inaan ictiraaf waa hagaag marka waxaan doonayaa inaan gabagabadii barnaamijkeenna ayaynu joognaa fariinta aan ku soo dhaweeyo injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga awcid waa maxay fariintaad guud ahaan shacabka somalilan iyo siyaasiyiinta kaleba aada halkan u marinaysid ama aad gaadhsiinayso
waxaan shacabka reer somaliya u sheegayaa waa horta waa taase waa saase qofka ilaahay baa soo saaraya qof kastaba maanta gacanta waxaad ku haysataa wixii magaranasahayay dalkaasi ciddii soo bixi lahayd lixdaa qof labada qof dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan habsami socodka doorashooyinka somalilan ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada ee u qoondaysan inay qabsanto saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan soo bixi lahaa gacanta ku haysaan dadka marka wax ku kala saartaan integritkiisa shakhsiyadiisa iimaankiisa iyo taariikhiyan iyo ish iyo wuxuu wado uu ballan qaadayo waana imankaa i horeysa qoloyin kale waxaa la weydiinayaa maxaa hore u qabateen waxay ku faan karaan labada xusbe soo mareen maxaad hore u qabateen baa la odhan karaya ana maxaad qabanaysaa waile saa nagu kala saara baan leeyahay nabadgelyada ilaashada nabad baa lagu dhisi kara horumar nabad ayaa lagu hor markaa nabadu waa waa nimco ilaahay ina siiyey alamn waa ilaahay horeysiiyey walamnu aliimaan markaa taasna ilaashada waan leeyahay islaanta qudrada iibinaysa hilibka iibinaysa ee caruurteeda awood galaysa in jaamacad kaga saarto nabad bay ku keentay nabadda ilaaliya dhalinyartahay ragga waaweyn ee aflagaadeen samaynayo ee beelaha aflagaadeynayo somaliland ninkii beel aaya somadqura inagu wataala somadqura soomaalida o dhan baan ku idhaha war marka halkaan maalino soomaal baa inagu taale reerhebel inaguma taale sagaajiya taasaan dadka kula heshiinaya soomaalina waxaan leeyahay war meeshii nabada hala caawiyo meeshii tuuladii soomaaliyeed ee nabada waa inaan laga daaya qashqashaata meeshii kalena waa loo duceeyaa inuu ilaahay nabad keeno saasaa madaxdii dadka hore ee dee valueska lahaa saasay ku shaqayn jireen cadaawad soomaali udhaxaysa ma jirto qobeen qolo kasta meesha ilahay u barakayo subxaana wa tacaala waxaan dan ku sheeganayaa sheegayaa shacabka reer soomaaliyeed amba laascaanood ha deganaado amba borame waxayna wada leena inoo dhexeeya een isku nahay ayaa ka weyn waxyaalaha yareen ku kala duwannahay
cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi xisbiga kulmiya waa maxay fariinta bulshada somalilan aada la wadaagsanad halkan uga gudbinaysa talada iyo fariintaan u daraynaa bulshada somalilan waxa weeye somalilan cadow badan bay leedahay meelo badan baa laga soo weeraray weliba intii uu dhacay heshiiska is-afgarad ee ka dhexeey jimhuriyadda somalilan iyo waddankeenu walaalahannahay ee islamarkaanaan jaarkanahay etoobiya waxaa aada iyo aada u muuqday in dhinacyo fara badani ay waxa weeye ay somalilan weer ku qaadeen marka fariintaydu waxa weeye u coday xisbiga kulmiye u coday difaaca qaranka iyo sii wadida horumarinta sidoo kale barnaamij siyaasadeedkayaga wuxuu ahaa halkudhegiisu han qaran han aqoonsi iyo himilo qaran oo ranaantii ah in awoodda u saari doono barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal labaatan sidii somalilan uga heleed adduunka aqoonsi buuxa oo run ahaantii ay dhammaan buuxisay shuruudihii looga baahnaa sidoo kale waxaan halkan fariin uga diraynaa doorashada muwaadin waa waxa weeyaan tartan uu xisbi waliba ur walba uu leeyahay hogaanka anaa ku habboon ee maaha colaad iyo maaragtay iyo iyo maaragtay in in lagu kala dhinto annagoo xisbiga kulmiya waxaanu wadnaa murashax khibrad siyaasadeed muddo dheer ku soo jiray xilli xilligiisii koowaadee horena dalka gaarsiiye horumar isla markaana adkeeyey difaaca qaranka waa tahay guddoomiyaha urur-siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi timo maxay tahay fariinta aad halkan xis urur ahaan aad ka gudbinaysaa qadar fariinta u dambaysa aan doonayo shacabka in aan u diro waxa weeye shacabka reer somalilan horta waxaan waa dad dimuqraadi ah oo doorashadii hore soo maray waxaanu ka codsanaynaa in ay si nabadgelyada ku codeeyaan amniga iyo noloshu way isku xidhan yihiin marka runtii wax fiican wax kasta in lagu horreysiiyo danta caamka iyo nabadgelyada nabadgelyaha loo ilaaliyan leenahay waxaa kaloon ka codsanaynaa in runtii codeeyaan isbeddelka oo aanay qabyaaladda iyo nidaamka dee horeynu soo marnay maadaama dunidu waxa la yidhahda wixii lasoo maray taariikhda waxaa laga dhexlaa waaaragnimo ma wanaagsan mise ma wanaagsan war siyaasadii horeeye iyo qabyaaladda ma siyaasaddu ma wanaagsana waxaanu jecel lahay in ay dadku fikir iyo afkaar ku codeeyaan oo ay noloshii ku dabaqaan iyo dowladnimada ku dabaqaan waayo dowladnimadu waa adeeg ay xukuumaddu bixiso
hagaag aad iyo aad baad umahadsan tihiin dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka faaqidada toddobaadkan igala qaybgelayey waxaana aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro aad baad waktigaaga u mahadsantay sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid ahna musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga ucid injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe aad baad waktigaaga u mahadsantay guddoomiye sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubin sar oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye isla markaana ahaa guddoomiyaha guddiga diyaarinta barnaamij saasiyeedka xisbiga kulmiye dhegta cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ahaana wasiirkii hore ee isgaarsiinta somalilan aad baad mahadsantay cabdiweli waktigaaga aad baan kaaga mahad celinaa sidoo kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka somalilan maxamed maxamuud xaashi oo timo loo yaqaano aad iyo aad baad waktigaaga ugu mahadsantay aadna soo siisay iyo ka qaybgalka barnaamijkan ugu dambayn waxaan sidoo kale u mahad celinaya agaasimaha guud ee dalada sonsaf waxaan sidoo kale ugu dambayn aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee dalada sonsaf xamse ibraahim cusmaan wakhtigaaga aad iyo aad baad xamse ugu mahadsan tahay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan waad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a intaasi ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambayntan iskugu imanaynana waa anigoo ah khadar maxamed cakule barnaamijka iskusoo duway halkan idinkala socodsiinaya waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu